mukhtaar maxamed shariif oo ah nin soomaali ah ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taalla dalka maraykanka kaas oo ay xukuumadda washington ku riday xukun adag mukhtaar ayaa waxa ay dowladda maraykanka ku eedeysay inuu isdabamarin ku sameeyey lacag dhan laba boqol iyo konton milyan oo dollar waxaana ay ku xukuntay xabsi dhan toddoba iyo toban sano ninkan soomaaliga ah ayaa gebi ahaanba iska fogeeyey eedaynta loo soo jeediyey waxaana isla kiiskan ku weheliya lixdan ruux oo iyagana loo haysto wax isdabamarin wararka ayaa intaa ku daraya lacagahan la sheegay in ninkan lunsaday uu ku iibsaday hanti maguurto ah iyo maalgashi dibadda ah oo aan la aqoon halka ay tahay haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo dad haysta dhalashada soomaaliya maxkamadaha maraykanku ka soo hormuuqdaan dalkan ayaa waxaa marar badan lagu xukumay dhallinyaro soomaali ah kuwaas oo lagu eedeynayo kiisas kala duwan oo la sheegay inay ka geysteen maraykanka shan iyo labaatankii bishan aan ku guda jirno ee janaayo ayay ahayd mar sidan oo kale maxkamad ku taalla magaalada tagson gobolka arizona ee dalka maraykanka lagu xukumay laba nin oo soomaali ahaa oo da'dooda lagu sheegay lix iyo labaatan jir iyo shan iyo labaatan sano jir kuwaas oo laga qabtay garoonka diyaaradaha ee tagson iyagoo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ka mid noqdaan kooxaha jihaadiyiinta ku sugan daafaha dunida